Bishaarooyinka ka imaanaya Bariga Afrika waa ciwaanka maqaal lagu daabacay cadadka sagaal iyo tobanaad ee majalada Sad Almalaaxim oo ay baahiso muasasada Almalaaxim oo ku hadasha afka mujaahidiinta Alqaacidada Jasiiratul Carab. Qoraaga maqaalka oo lagu magacaabo Cabdullaahi Almuhaajir ayaa wuxuu maqaalkiisa kusoo bandhigayaa xogo iyo macluumaad muhiim ah oo la xiriira halganka ay muslimiinta Bariga Afrika ku hogaaminayso xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Gutooyinka mujaahidiinta waxay ajiibeen baaqa jihaadka waxayna sii wadaan beegsiga maleeshiyaadka dowladda iyo ciidamada gaarka ah ee uu tababaray Mareykanka. Waxaana intaa dheer in mujaahidiintu beegsanayaan isbahaysiga caalamiga ah ee ku soo duulay Soomaaliya, iyagoo gaarsiinaya dharbaaxo kulul sidaba ka dhacday weerarkii magaalada Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose, kaasoo lagu dilay in ka badan laba boqol oo askari oo uu ku jiro sarkaal weyn, halka lagu soo qafaashay tiro maxaabiis ah, ayuu leeyahay qoraaga maqaalka lagu daabacay Sad Almalaaxim. Waxay warbixintu tilmaamaysaa in ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay si halyeynimo leh uga hortageen xamlo dagaaleed lagu soo qaaday wilaayaadka Islaamiga ah, taasoo lagu doonayay in meesha looga saaro maamulka Islaamiga ah oo lagu beddelo nidaam dimuquraadi. Ciidamada Tawxiidku waxay dhigeen wacdaro weyn, iyagoo burburiyay saldhigyo ay leeyihiin ciidamada uu Mareykanka tababaray. Qorshihii dhageysnaa ee cadowga waxay isku beddeleen qoomamo. Dhammaan arrimahaas waxaa si xirfadaysan u diiwaangeliyay oo u soo bandhigay muasasada warbaahineed ee Al-Kataa'ib oo ah garabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, ayuu leeyahay Cabdalla Almuhaajir oo ah qoraaga maqaalkan. Sida maqaalku tilmaamayo, miraha ka muuqanayo mandiqada laga hirgeliyay ku dhaqanka shareecada Islaamka ee Soomaaliya ka mid ah, waxay fadliga Allah kadib ku timid dadaalka iyo qorsheynta mujaahidiinta kuwaasoo ku guuleystay inay noqdaan dhufays adag oo ay ka hor burburaan sharqoollada lagu soo maleegayo qusuurta iyo mugdiyada. Waxyaabaha ku tusinaya inuu xoogeystay suuqa jihaadka Bariga Afrika waxaa ka mid ah in mujaahidiintu ku guuleysteen in jabhad firfircoon oo shaqaysa ka hirgeliyeen gudaha Kenya, taasoo ay muslimiinta deggan mandiqadaasi garab istaageen. Miraha boorinta muuminiinta ayaa u tallaabay dalka Tanzania oo deris laha Kenya, ayaa lagu yiri maqaalka lagu daabacay majalada Sad Almalaaxim ee ay soo saaraan mujaahidiinta Alqaacidada Jasiiratul Carab. Mid ka mid ah jawaanibta uu soo muujinayo maqaalka cusub waa mucaskaraadka iyo xeryaha tababarada ee ka furan Soomaaliya, kuwaasoo sannadihii u dambeeyay ay soo buuxdhaafiyeen dhallinyaro badan oo ansaar iyo muhaajiriin leh, kuwaasoo shahaadadoon ah doonayana difaaca qadiyadaha muslimiinta. Mid ka mid ah mucaskaraadkaas waa mucaskarka saxaabiga jaliilka ee Ribyi bnu Caamir radiyallahu canhu, kaasoo ay dhowaan kasoo aflaxeen boqolaal dagaalyahano ah oo diyaar u ah inay naftooda u horaan sare yeelidda raayadda tawxiidka ayuu leeyahay qoraaga maqaalka Cabdalla Maxamed Almuhaajir dhanka howlgallada istishaadiyiinta wuxuu maqaalka tilmaamayaa in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab uu cadowgeeda uga markhaati kacay inay aada uga taxadirto in weerarada ay fulinayso wax ku gaaraan dadka muslimiinta ah inta badanna kelimadaha hoggaankeeda waxay muslimiintu ku booriyaan inay ka fogaadaan saldhigyada iyo xarumaha hadafka ah ee ay leeyihiin ciidamada shisheeyaha ee dalka ku soo duulay iyo dhinacyada Soomaalida ee la shaqeeya dhulka Soomaaliya waa dhul ribaad jihaad iyo shahaado jiilasha mujaahidiinta ayaana ilaalinaya nafurka ay sameeyeen raggii iyaga ka horreeyey la yaabna ma lahan in fagaarayaasha cilmiga iyo iclaamka looga magac daro magacyada shuhadada qoysaska shuhadadana ay mujaahidiintu daryeel gaar ah u muujiyaan ayaa lagu yiri maqaalka lagu daabacay majalada Sad Almalaaxim